habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah oo ay axada soo gelayso bisha mayna waa shan sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacadda caawa waxaa daadihinayay jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad dhegeystayaal idaacadda iyada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo shir jaraa'id ku sheegay in midooda yurub uu soomaaliya ugu deeqay lacag miisaaniyadda dowladda lagu kabayo sidoo kale waxaan isla garannay inay nagala shaqeeyaan ka hortagga jaridda dhulka nabaadguurka iyo dhoofinta dhuxusha sharci darrada
waxaa kale oo aad maqli doontaan abti ka bilaabanaysa dalka burundi iyo barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka ciidanka marineska maraykanka ayaa xoojinaya dhaqdhaqaaqooda badda atlantikada si ay uga jawaabaan joogitaanka ciidanka ruushka ee badweynta atlantiga oo sii siyaadaysa bentagonka ayaa jimcihii sheegay in qeyb kale oo labaad oo ka tirsan ciidamada badda ay ku xoojinayaan ciidankii horey uga joogay xeebaha waqooyi ee badweynta atlantiga ciidamadan ayaa la kala diray toddoba sannadood ka hor si loo yareeyo kharajka ku baxa militariga sida ay sheegtay waaxda difaaca maraykanka ciidankan ayaa la geyn doonaa saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin magaalo xeebeedka northfolk ee gobolka virginia maraykanka ayaa horaantii sanadkan ku dhawaaqay istaraatiijiyad militari oo ku wajahan shiinaha iyo ruushiya waxay ahayd calaamadii ugu horeysay oo muujinaysa in maraykanka uu ugu soo jeestay quwadaha waaweyn ee la tartamaya kadib shan iyo toban sannadood oo uu ku mashquulsanaa la dagaalanka kooxaha argagixisada maraykanka ayaa soo afjaray hanaankii ay sida ku-meel gaarka ah maraykanka ugu joogeen konton iyo toddoba kun oo qof oo u dhashay dalka honduras kuwaasoo maraykanka deganaa ilaa iyo labaatan sano waaxda amniga gudaha ayaa jimcihii shaacisay inay dib u dhigayaan dhaqangalka arrinta muddo siddeed iyo toban bilood ah taasi oo noqonaysa ilaa shanta bisha januari ee sanadka labada kun iyo labaatanka si arrintan ku-meel gaarka ahi ay si wacan ugu hirgasho dowladda honduras ayaa sheegtay inay aada uga xun yihiin go-aanka maraykanka islamarkaana ay u diyaar garoobi doonaan inay qaabilaan dad badan oo la soo celiyey xadidaada soo galootiga sharciga ah ee maraykanka iyo joojinta kuwa sharci darrada ah ayaa xagga hore kaga jirta qorshaha gudaha ee madaxweyne donald trump sidoo kale waxaad amniga waaxda amniga gudaha waxa ay joojisay barnaamijkii gaarka ahaa ee wadamada ay ka mid yihiin salvador haiti nicaragua iyo suudan
dadka reer afghanistan ee gaaray inay codayn karaan ayaa bilaabay inay isu diiwaan geliyaan doorashooyinka baarlamaaniga iyo kuwa gobolada ee lagu wado inay dhowaan ka dhacaan dhammaan dalka afghanistan siyaasiyiinta ayaa iyaguna xoojiyey ololahooda doorashada halka qaarkoodna ay sameynayaan isbahaysiyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee afghanistan jenaraal cabdirashiid dostum oo ah siyaasi caan ah kana soo jeeda qowmiyadda usbeega ee degta afghanistan ayaa kasoo muuqday isbahaysiga mucaaradka ninkan ayaa taageersanaa madaxweynaha hadda talada haya maxamed ashraf qani intii uu socday ololihii doorashadii lagu murmay ee dalkaasi ka dhacday sanadkii labada kun afar iyo tobankii jenaraal dostum ayaa hadda magangelyo siyaasadeed ku jooga dalka turkiga isaga iyo koox siyaasiyiin caan ahi oo uu ku jiro siyaasiga saamaynta leh ata maxamed nuur ayaa shalay magaalada ankara ku yeeshay shir ay ku muujiyeen awoodooda siyaasadeed iyo u diyaargarowga doorashada dalkaasi afghanistan doorashadaasi ayaa loo qorsheeyey inay dhacdo bisha oktoobar warbaahinta oo madaxweynaha maraykanka donald trump wax ka weydiisay shalay xilli uu sii korayay diyaaradda air force one ayaa wax gaar ah aan ka sheegin kulanka soo socda ee uu la yeelanayo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim yung un balse ku koobay waxa uu noqon doonaa mid dhow waan haynaa taariikhda waan haynaa goobta ayuu yidhi madaxweyne trump ka hor inta aanu ka bixin magaalada washington socdaal booqasho hal maalin oo uu ku tegayay magaalada dallas ee gobolka koonfurta dalka ku yaala ee texas ayaa madaxweynuhu uu tilmaamay in goobta iyo taariikhda kulanka taariikhiga ah laga xaqiijiyey mas-uuliyiinta kuuriyada waqooyi dhinaca aqalka cad ayaa madaxweynuhu uu sheegay in maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay si isdabajooga u xiriirayeen islamarkaana waxyaabaha ay isla falanqeeyeen ay ku jiraan sii deynta saddex muwaadin oo kuuriyada waqooyi lagu haysto
fiid wanaagsan dhegaystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta villa soomaaliya kadib markii uu kasoo laabtay dalka beljim oo uu kaga qayb galay shir dhinaca amniga soomaaliya loogaga hadlayay warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib kulan looga hadlayay arrimaha amniga soomaaliya oo ugu soo gebagaboobay magaalada brasiles ee waddanka biljamka ayaa shir jaraa-id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya waxa uu uga warbixiyey natiijooyinkii wax ku-oolka ahaa ee shirkaasi ka soo baxay waxaana uu sheegay in midowda yurub uu soomaaliya ugu deeqay boqol milyan oo yuuro oo u dhiganta boqol iyo labaatan milyan oo dollar taasoo lagu kabi doono miisaaniyadda dowladda isagoo sidoo kalena tilmaamay in midowda yurub ay lacag gaaraysa siddeetan milyan oo yuuro oo u dhiganta boqol milyan oo dollar uu u qorsheeyey arrimaha ku wajahan ciidamada iyo xilliga kala guurka midowda yurub iyo dowladda soomaaliyeed waxa ay ku heshiiyeen arrimaha soo socda kow in midowda yurub uu siiyo kaalmo dhaqaale oo lagu kabi doono miisaaniyadda dalka oo gaaraysa boqol milyan oo yuuro taasoo ugu dhiganta qiyaastii boqol iyo labaatan milyan oo dollar lacagtaasi waxaa lagu kaalmayn doonaa dowladda soomaaliya si ay ugu kaalmaysato miisaaniyaddeeda waxaana loogu soo shubi doonaa bangiga dhexe macnaheedu waxay tahay waa dhaqaale si toos ah midowda yurub uu siin doono dowladda soomaaliya sidoo kale midowda yurub iyo dowladda soomaaliya waxay ku heshiiyeen in mashruuca dibidhuska ciidanka iyo amniga qorshihii la soo ansixiyey kala guurka in midowda yurub ay ku kaalmeeyaan dhaqaale gaaraya siddeetan milyan oo yuuro oo u dhigma qiyaastii boqol milyan oo dollar ra-iisul wasaaraha ayaa dhinaca kala sheegay in midowda yurub ay ku heshiiyeen inay soomaaliya gacan ka siiyaan arrimaha kalluumaysiga iyo ka hortagga nabaad guurka waxaan ku heshiinay inay nagala shaqeeyaan arrimo ay ka mid yihiin horumarinta khayraadka gaar ahaan kalluumaysiga oo ay nagala shaqeeyaan sidii ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan uga faa'iidaysan lahaayeen sidii arrimaha khayraadka gaar ahaan kalluumaysiga looga munaafacadsan lahaa sidoo kale waxaan isla garannay inay nagala shaqeeyaan ka hortagga jaridda dhulka nabaadguurka iyo dhoofinta dhuxud dhuxusha sharci darrada ah intaas ka sokow waxaan isla garannay in shirka caalamiga ah ee sanadkiiba mar la qabto oo lagu hormariyo arrimaha soomaaliya lagu qabto isla midowda yurub gaar ahaan magaalada brusles lix iyo labaatanka juun oo sanadkan taasoo ay ka wada qaybgeli doonaan madaxda soomaaliyeed iyo dad badan oo soomaaliyeed taasoo lagu falaqayn doono sidii soomaaliya loogu caawin lahaa dhaqaale iyo siyaasadba ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in safarkii ay ku tageen dalka biljam iyo kulamadii ay la qaateen xubnihii ka socday beesha caalamka ay uga soo baxday aragti ah in caalamku qaab ka duwan sidii hore ay xilligan soomaaliya u eegayaan waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ka codsaday inay dowladda kala shaqeeyaan arrimaha midnimada iyo horumarinta amniga ugu dambayntii safarkii aan ku tagnay dalka beljum iyo wada shaqayntana dhex martay midowda yurub iyo annagoo ah dowladda soomaaliyeed waxaa ka muuqday geeddi socod ah adduunyadu inay soomaaliya ka aaminsan tahay soomaaliya cusub inay dhalatay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanna waxaan ugu bishaaraynayaa in maadaama adduunyadu ay sidaas naga aaminsan tahay innaguna kulligeen si aan uga faa'iidaysanno fursadda hadda aan idiin sheegay iyo kuwa kaloo na hor yaalla oo isi soo daba socda inaad nagala shaqaysaan midnimada iyo xoojinta qarannimada soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a dalka burundi ayaa waxaa shalay si rasmi ah uga bilowday ololaha afti dadka dalkaasi ay u dareerayaan toddobiyo tobanka bisha taas oo ay dowladdu ku sheegtay in dadku ay u codayn doonaan wax kabeddelka lagu sameynayo dastuurka dalkaasi dhinaca kale dadka dowladda naqdiye ayaa sheegaya in tallaabadan danta keliya ee laga leeyahay ay tahay sidii muddo kororsi loogu sameyn lahaa madaxweynaha hadda talada haya maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo kooba madaxweynaha burundi biyerr nkurunziza ayaa caddeeyey meesha uu ka taagan yahay isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo dastuurka dalka isagoo arbacadii la hadlaya dad isugu soo baxay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee getega ayuu digniin u diray dadka doonaya inay maya u codeeyaan isbeddelka lagu samaynayo dastuurka
waxaan jeclaan lahaa in aan u caddeeyo dadka reer burundi iyo qof kasta oo ka soo horjeeda isbeddelka dastuurka inaad la kulmi doontaan awoodda ilaahay meesha ugu muranka badan ee isbeddelkan la samaynaya ayaa ah xilliga madaxweynuhu uu xilka joogayo taasoo ah arrin durbaba keentay deganaansha la'aan daran oo sannadihii u dambeeyey dalkaasi ka socotay muddada xilka ayaa hadda ah shan sannadood hase yeeshee isbeddelka cusub ayaa xilliga talada lahaynaya ka dhigaya toddoba sanno dastuurku waxaa kaleoo muddada xilka ka dhigaya laba xilli hase yeeshee haddii isbeddelkani u dhaco nukurunziza ayaa sidii qof cusub soo bilaabaya oo laba xilli loo xisaabinayaa madaxweyne nukurunziza waxa uu xilka soo hayay ilaa iyo sannadkii laba kun iyo shantii haddii aftidu ay guulaysatana waxa uu xafiiska sii joogayaa ilaa iyo sannadka laba kun iyo soddon iyo afarta agatan ruwaza waxa uu horey ugu soo tartamay xilka madaxtinimo waxaana uu hadda madaxweyne ku-xigeen ka yahay golaha shacabka waxa uu ololeynayaa maya waxaana uu v o e da u sheegay in meel walba ay khatari ka jirto
khatar baad jirta marka aan doonayno in aan baabuur u kirayno dadkeenna khatar baad jirta haddii aan dad u qoranno kooxdeenna waaba la mamnuucaya marka waa taxaddi weyn laakiin waxaan rajaynaynaa in dhibaatooyinkani ayan waxyeello badan yeelan doonin dowladda ayaa ku adkaysanaysa in isbeddelka looga dan leeyahay in la xoojiyo qawaaniinta dowladda lana soo afjara xasillooni darrada siyaasadeed ee dalkaasi ka soo jirtay sannadihii lasoo dhaafay ururada xuquuqda aadamaha ayaa welwel ka muujiyey jawiga siyaasadeed ee aftida lagu qabanayo waxay sheegeen in garabka dhallinyarada xisbiga talada haya oo loo yaqaano imobaniragkuri uu bartilmaameedsanayo kuwa lagaga shakiyo inay u ololeynayaan amaba ay qorshaynayaan inay u codeeyaan ururka kooda ka soo horjeeda hay-adda human rights watch ayaa sheegtay in dadka ka soo horjeeda aftida ay la kulmaan garaacid iyo xadhig luwis mojo ka tirsan hay-addaasi ayaa sheegay inay adag tahay in la helo natiijo xalaal ah oo aftida la xidhiirta
arrintu waxay u dhacaysaa iyada oo dil loo geysanayo dadka ka soo horjeeda xilliga saddexaad ee inkurunziza taas oo si weyn loo arkay sannadka labada kun shan iyo tobankii arrintu waxay u dhacaysaa iyadoo warfidiyeenka iyo xubnaha bulshada rayidka ah la xidhayo ama dalka laga eryayo taas oo keentay in mucaaradka gudaha jooga ay aamusaan ama ay faraha kala baxaan howshooda marka waa arrin walwal badan marka laga eego xilliga dhexe ilaa xilliga fog kun iyo laba boqoloo qof ayaa dhintay ilaa iyo sannadkii laba kun iyo shantii markii madaxweyne nukurunziza uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad xilka u taagan yahay afar boqoloo kun oo qof ayaa iyaguna dalka ka cararay jimcihii golaha isgaadhsiinta qaranka ee burundi ayaa ku dhawaaqay in xayiraad lix bilooda la saaray hawshii labada warbaahinood ee v o a iyo b b c goolaha ayaa sheegay in hay-adahani ay jebiyeen sharciyadii warbaahinta ee dalka islamarkaasna ay ku lug yeesheen howlo anshaxa ka fog dalka maraykanka ayaa isagu si adag u dhaleeceeyey go'aanka madaxweyne nukurunziza uu xilli saddexaad ku doonayo dhowaanna waxa uu maraykanku cambaareeyey falalka gacanka hadalka leh ee lagala hortegay dadka aftida ka soo horjeeda aada iyo aad ayuu umahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo koobayey warbixintii maxamed yuusuf uu uga hadlayey ololaha aftida ee dalkaasi burundi
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a wasaaradda waxbarashada ee kenya ayaa sheegtay inay qoranayso macalimiin rasmi ah oo bedeli doona kuwa kumeelgaarka ah ee hadda wasaaradda u qoran warbixin arrintaasi ka hadlaysana waxaa nairobi kasoo diray waryaheena yaasiin ciise wardheere
golaha adeegyada macalimiinta waddanka kenya marka lasoo gaabayo loo yaqaano t s c ayaa ku dhawaaqay inay qaadanayaan macalimiin cusub oo bedeli doona kuwa sida kumeelgaarka adeegyada waxbarashada u fuliya kuwaasi oo lagu qiyaasay kun iyo laba iyo afartan macalin oo si rasmiya u shaqayn doona sida ay sheegtay nancy majaria oo iyadu ah agaasimka guud ee dhinaca fulinta ee ururka macalimiinta waddanka kenya adeegyadiisu ay leeyihiin t c waxa ay ka shaqayn doonaan iskuulaadka dugsiyada hoose iyadoo la sheegay in ay heli doonaan kaalin libaax macalimiinta ka qayb qaadanaya dugsiyada hoose iyadoo kuwa sarena ay fursadooda helayaan waxaana lagu qiyaasay siddeed boqol iyo lix iyo labaatan macalin inay ka howlgeli doonaan dugsiyada hoose halka dugsiyada sarena iyo koolajyadana ay helayaan laba boqol iyo lix iyo toban macalin oo maadooyinka tuushinka ama gardaadinta ardayda ka shaqeeya macalimiinta ayaa la sheegayaa inay bedeli doonaan kuwii bishii maaj la sheegay in howlihii adeegyadu ay ka dhammaadeen macalimiintan cusub ee la qaadanaya ayaa ku soo beegmaya iyadoo ururweynaha macalimiintu ay ku bahoobeen ee naaq rabshado ay ka taagnaayeen maalmihii lasoo dhaafay kadib markii william sesion oo isagu xogayaha guda ururkaasi ahaa oo noqday xildhibaan baarlamaanka ka tirsan weli ay ku adkaysanayaan inuu xilka banneeyo walow maxkamadu ay sheegtay in uu sii wadayo ilaa iyo inta doorashooyinka golaha macalimiintu ay dhacayaan mrs majaria waxaa kaloo ay sheegtay dadka danaynaya in ay araajidaasi soo qortaan inay soo marayaan agaasimka guud ee kountiyada maamul goboleedyadu waddanku ay leeyihiin inta ka horreysa siddeed iyo tobanka mey barnaamijkan ayaa la sheegayaa in uu ku soo beegmay iyadoo boqol iyo shan iyo konton kun oo macalin la sheegay baahi loo qabay in qaar ka mida weli aan la buuxinin marka la eego manhajka waxbarashada ee dalka oo inta badan u baahan tirada ardada kordhaysa awgeed macalimiin dheeraada kharashka ku bixi doona golahan cusub ee macalimiintu haatan ay soo bandhigayaan iyo kuwa la qaadanayo oo lagu qiyaasay siddeed iyo lixdan kun oo macalin oo kale oo iyana la sheegay si kumeel gaara inay u shaqaynayaan ayaa miisaaniyad ahaan u baahan doona lix iyo toban bilyan oo shilinka kenya waxaa u diiwaan gashan ururka macalimiintu ay leeyihiin laba boqol iyo koob iyo sagaashan kun toddoba boqol iyo shan iyo siddeetan macalin taasina waxa ay majaariya ku sheegtay inay tahay caqabad guud oo haysata hannaanka waxbarashada ee waddanka loona baahan yahay in lagu daro qorshayaal cusub oo macalimiin dheeraada lagu qaadanayo yaasiin cuseen wareere v o a nairobi
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere dhegeystayaal halka aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa haatanna idinku soo maqan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa dhibaatooyinka ka dhashay fatahaadda iyo daadadka ka jira soomaaliya gaar ahaan waxaa barnaamijka aan ku waraysan doonaa datar salaymaan cabdi cali oo ka howlgala cisbitalka weyn ee magaalada beledweyne oo inta badan dadkii magaaladu ay ka barakaceen ku soo dhowow barnaamijka datar salaymaan waan dhowahay waa mahadsan tahay waan dhowahay waa yahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga cisbitaalka weyn ee magaalada beledweynena waad ka howlgashaa guddiga dhakhaatiirtana waa ka mid tahay xaaladda caafimaad ee guud ee magaalada beledweyne hadda ka taagan ama magaalooyinka kale ee dadka xooggiisu ay ku barakaceen ayaan jeclaan lahaa bal inaad ku bilowdo
bismillah waa mahadsan tahay walaal waa mahadsan tahay sida aad la socoto magaalada beledweyne maalmihii lasoo dhaaf waxaa ka bilowday fatahaad aada u bilaaran oo ah webigii shabeelle xilli dadka ay howlahooda iska watan ay biyaha bilowdeen dadka intooda badan way baxeen magaalada waxay ka baxeen waxay baxeen banaanka magaalada dadkii markay baxeen korna roba kaga yimid hoosna biyaa kasoo barakiciyey marka dadki waxay u baxeen magaalada banaankeeda inteeda badan xaafadaha waaweyn sida kooshin iyo xawataas iyo gundaweyn iyo howladaag inta way baxeen dad yar oo number yar ahaa magaalada ku haray numberka yaroo harayna waxaa weyaan interdisplacement isaga dhexdiisa isku qaxay oo maxaan ku rahda qoysba qoyska kale oo isleeyahay gurigiisa uu ka wanaagsan yahay ama meel balcadu saaray ayuu kusii qaxay laakiin dadka int intooda badan way bixin ilaa dad laba boqol oo kun maxaan ku rahda ka badan ayaa maxaan ku rahda isheeg magaalada ka barakacay dadkii banaanka markay tageen banaanka xilli roobadaa lagu jiray oo webiga waxaa soo soo baxay ayadu ay roob roobab ka da-ayaan marka roobabkiina koray kaga da-ayaan dadkii ma haystaan guryo ay galaan baca iyo ay xirtaan ma haystaan alaab material ay isticmaalaan oy wax ku hagaajistaan ma haystaan musqulo ay galaan ma haystaan caafimaad daradana waaba ay tan ugu sii darano qofkii xanuunsada meel la geeyo ma laha kii maanta dhaawac gaaraa meel loo soo qaado ma laha oo isbitaalka weyne looma soo qaadi karo biyihii meel loo soo marsiiyo ma laha waa arrin aad complicated u ah oo xaalad aad cariidi u ah Waa ayay gartay.
dadku ku jiraan annaga maadaama aan nahay marka aniga waxaan ahay guddoomiyaha dhakhaatiirta gobolka hiiraan waxaan resource mobilise ku sameeyey ama aan abaabulay dhakhaatiirtii waxaan isku daynay inaan dadka ka daba baxno oo meesha ay tageen aan soo qiimeyno baahida ka jirto iyo waxay u baahan yihiin waa waxaan gartay ogaanay dadka inay caafimaad darro caafimaad darro xoog leh ay hayso meesha ay joogaan inaysan mataqaana heli karin xabad barastamool aysan heli karin inaysan heli karin qofkii dhaawac gaara meel yani lagu sameeyo eh, minor surgery macnaha qalliimadii yararka xataa ama tolmadii dhigjoojintii meel lagu sameeyo inaysan dadkii heli karin waa gartay marka ma- Em, magaalada dabcan en- en boqolkiiba siddeetan sida aad sheegtay dadku waa ay ka carareen oo meelo kale ayay u barakaceen oo eh, bannaanka magaalada iyo deegaano kale ah En, wax gargaar caafimaad ama gurmad caafimaad iyo adeegyo caafimaad oo ay heleen ilaa iyo hadda ma jirto miyaad leedahay dadka intooda badan eh, wax gargaara oo ay heleen oo maxaan ku rahda annaga goobtaasaan furnay way jiraan eh, mobile clinic waxyaaba yar oo hadda la bilaabi rabo oo hay-adaha hadda bilaabi rabaan way jiraan hay-adaha eh, maxalliga oo magaalada jooga ay bilaabi rabaan Mm.
laakiin goob oo healthy center ah oo shaqaynayso oo meeshaas ku taalo oo ama qofkii maxaa ku rahda dhigbaxaya ama qofkii eh, dhibaato haysta loo qaadaya ma jiro Eh, qofkii annaga isbitaalkaan joognaa inta badan eh, markii ay qof dhibaato ku timaado oo xanuun culus ku yimaado ama hooyo dhali waysay oo isku xiranto oo dhib la kulanto sometimes waxaa dhacaysa in cagaf lagusoo loosoo kireeyo oo cagaf ma- dusheeda lasoo saaro cagafkaas ay keento eh, isbitaalka ay keento weyn doctor saleymaan maadaama ay hay-adaha gurmadka iyo dowladda soomaaliya iyo dabcan dee dalalka qaarkood sida turkiga ay sheegeen inay gurmadka qayb ka qaadan doonaan wax ilaa iyo hadda dawooyin ah ama en, adeegyo kaleoo caafimaada oo dadka loo fidinayo oo aad hesheen miyaa jira Eh, annaga eh, isbitaalkaas weyn waxaa soo gaaray eh, adeeg isku u ah eh, adeegan eh, loogu talagalay daa- waxyaabahan eh, daacuunka shuban soombiyeedka loogu talagalay oo ah eh, falibooyin iyo waxyaaba lamid oo wasa- eh, wasaaradda federaalka naga soo gaaray way jiraan mid Eh, laakiin sidaa kuu sheegay dadka meesha ay u barakaceen ilaa iyo hadda goob caafimaad oo weyn oo shaqaynaysa oo dadka loo rifeer gareeyo ama eh, ma jirto sometimes waa laga yaabaa hadda dad waxaa jira eh, task force oo hadda howl wada oo ah eh, dadka deegaanka iyo hay-ada isku jira oo hadda raadinaayo Eh, site identification sameynaayo meelihii mobile kalina laga samayn lahay oo meelo maaragtay timin caafimaad la geeyo wax noocaas qorshe noocaas hadda wuu jiraa laakiin ilaa iyo hadda ag wax oo hadda aan la soconnaa ma jiraan waa garta meelaha aad aad booqateen waxaa ka mid ah deegaanka ceel jaalle oo dadka ugu faraha badan aan filaya inay hadda ay ay ku sugan yihiin dadka gaar ahaan dee fatahaadan iyo biyaha iyo waxyaabahaas aan ka barakacay dadka ma la sheekaysateen waxyaabaha muhiimka ah ama ay u baahan yihiin waa maxay marka laga hadlayo dawada ka sokow yani markaan ka hadalno dad dhibaato haysata oo oo ka soo kacay guryahoodii oo aanan agab aanan wadan aqalna aanan wadan roobna oo kor kaga da-aayo hoosda ee horaxna ay ku socoto waa dareemi karta oo haddana hal meel iskugu yimid oo ah bulsho kala duwan iyo baahi kala duwan intaba mataqaana la- ay la xiriirto waa dareemi kartaa oo aan musqulo haysan Eh, hadda way jiraan hay-ado bilaabay xagga eh, livelihoodka ama u bilaabay way jiraan oo water tracking sameynaayo iyo food distribution wa- waxyaabahaas way socdaan oo waa la bilaabay already Eh, habay ma- eh, ma- eh, habay yaraadaana laakiin waa la bilaabay hawshaas oo hadda water trackingka way wadaan maamulka wada iyo hay-ada iskaashaday wadaan Eh, food distribution sidoo kale waa la- waa arkay shalay iyo darad eh, dad, eh, raashin la qaybinayo oo loo qaybinayo oo dadka eh, dhulka ku jira ama soo qaxay Mm.
Eh, laakiin markii loo fiiriyo markii loo fiiriyo ummadda meesha joogto yani waxa hadda la wado waxa ku filan waa- waxaan isleeyahay gacantaas ga- gacanta ka badan dadka ay u baahan yihiin adeeg intaas badan ay u baahan yihiin dadkii ma haystaan eh, shelter ku filan ma haystaan musqulo ku filan ma haystaan haddii la yidhaha boqol musqulood ha la qaybiyo boqol musqulood em, saddex boqol oo kun oo boqol iyo kun oo kun qoys, maxay ka- ka gaaraysa waxba kama gaarayso marka roobabkiina weli way socdaan miya hadda ya roobabka hadda way socdaan Eh, hadda aan kula hadlaayo roobka wuu soo madow yahay ilaa wuu muuqanayaa waxaad umalaysaa in hadda teshinka la qaba rajada la qabaa dhinacaa iman doona ayaa la rajaynaya ilahay baa ku cilmada lakiici iman doona ayaa la rajaynaya wax cabsi ah oo ilaa iyo hadda aad ka qabtaan miyaa jira in een, cudurro ay ka dhashaan fatahaaddan of course wadada waa dhici karan waa isleenahay ilaahay baa ku cilmile laakiin ekasbaano yani ama sida looga bartay eh, haddii dadka ay isku yimaadaan oo meel ay wada yimaadaan waxa waxyaabaha ugu badan in carbon disease waxa loo yaqaano ama cudurrada mataqaana xagga biyaha ka yimaada biyo aan safe ahayn dadkii oo mataqaana meel isku yimid masquuliyo mataqaana meesha masquula ahayn waxyaabahaas maxaa laga yaabaa cudurradan shuban biyoodka inay iska bilaawdaan Ah, ama maxaan ku dhadaa dadka eh, endemic malaria malaria ay dadka ay maxaa- ay kacdo Eh, waxyaabahaas oo dhan, waxyaabaha hadda eh, eh, laga baqaayo waa inay yimaadaan haddii loo soo laabto bosir kafri ama dadka ay kusoo laabtaan xitaa biyaha intay baxaan guryada kusoo laabtaan waxyaabaha ugu badan oo laga baqaaya waxay tahay ambiyuudka oo maaragtay ay magaaladan ay caan ku ahayd oo waa taas ayaa mataqaana ah ee waxa aad looga baqaayo Eh, insha allah hadii la yihaaho waana dadaali doonaa dadka u baahan wacyigelin badan u baahan iyo waaya ay bulshada hadii iska kaashatana kolley wax isle- wax laga hortegi karinay tahay marka wacyigelintaas ma bilowdeen si dadku mararka qaarkood eh, dhibaatooyinkaas cabsida laga qabo ee cudurrada inay dilaacaan wax wacyigelina oo aad samayseen ilaa iyo hadda miyaa jira oo adiga iyo dee dhakhaatiirta kale ee gobolka way jiraan annaga oo keliya ma ahan kooxo caafimaad oo kala duwan oo badan ayaa jira howla badan waxyaalaha hadda bilaabeen wacyigelin la xiriirta maxaan ku rahdaa isha waxyaabaha nashinka la xiriirta oo nadaafadda la xiriirta hadda wa- way bilaabatay Eh, annagana waan ka qayb qaadanaa haddii ilaahay idmo ayab waxaan jeclahay qolooyinka kale maamulka iyo dadkaas kalena kulley in ayagana mataqana maxaan ku rahdaa barnaamijkaas ay sii xoojin doonaan si looga badbaado eh, eh, cudurrada faafa ama shubanbiyoodka looga badbaado insha allah Eh, dadkana maarata nadiif hadday helaan waxaa yaraan doona eh, number six incident numberka soo dhici doona wuu yaraan doona haddii ilaa yidhaaho waa saas
waayahay marka ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo wax xiriir ah oo idinka iyo een, mas-uuliyiinta ka socda dowladda iyo maamulka iyo hay-adaha caalamiga aad leedihiin miyaa jira oo arrintan aad uga wada hadlaysaan mise cid kasta iskeed ayay u gurmanaysaa
maya dadkan waxa ay la shaqeeyaan inta badan eh, hay-adaha eh, maxaliga ah ama le- international injoga or- ama local injoga magaalada jooga inta eh, haddii barbareed yimaado si wadajir ayaa looga hadlaa waxa laidhaha taski forcea ay sameeyeen oo ah mataqaana maxaa wareyska yimaado in laga tashto Eh, dabcan maamulkana goobjoog ka noqonaya ka ka noqonaya Eh, haddii warays yimaado hay-adaha mataqaana inta badan maamulka isaga ayaa mataqaana jargareeyo ama mid isku wici karo Mm.
eh, si culayska jira mataqaana loo wajaho marka Waay.
dabcan anaga banaanka banaanka kama nihin banaanka kama nihin hay-adaha eh, haddii ay burbalaam jiro meesha ay wax jiraan inaan anagana ka war hayno muhiim waaye qeybaan kanaga hay-adaha shaqeynaya aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga doctor saleymaan adaa mudan soo dhawo walaal
toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay doctor saleymaan cabdi cali oo ka howlgala cisbitaalka weyn ee magaalada beledweyne inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa isku soo dubariday jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington caawana gebi ahaanba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaynaa silsiladda ka dhalatay heesta waxaan guulla kuu qorin orod laguma gaaray ha u culanin gaawaha oo hadda sii maraysa heesteedii tobnaad waxaa barnaamijka iigu marti ah halabuurka heestaasi curiyey cabdiqani sujuu oo dalkan maraykanka ku sugan cabdiqani marka hore ku soo dhowow idaacadda v o e marka xiga intaanan u gelin silsiladda heesta bal si kooban nooga warbixi taariikhdada dhinaca suugaanta
walaalaad dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana waa salaamayaa fanaaniinta abwaaniinta meel kastay ku nool yihiin aad baan u salaamayaa kadib haddaan u galo taariikhdaydu dee inaan dhallinyaraa baan oo horta aad uma dheeraa nin dhallinyaraa baan ahaa two thousand ten baan galay waxaana ku bilaabay hees la dhaho xamdi xamdi ee hafududaan xujo xaal kuyuu noqon ama kuma guuree xadkuma kala xadin kadibna dee heesihii kalaa markaa heesihii kalaa aan gudagalay de waktigaas isagu ku koomaya heesankaygu ilaa hadda aan ku jiro waxaa jirta hees eh, dabcan eh, laftirkeyga aan dhegaysigeeda aada u jecelahay oo la yidhaahdo furihii kalgacalka waxaa ku luqeeya eh, fanaanka cabdihani Eh, heestaasi ma qiso dhaba oo dhacdayba mise waa uun iska e, e, e, mala awaal dhinaca jacaylka niyo heestaas waa qiso dhaba taana waxaa ka horreysay hees kale oo la dhaho farxiya oo marwo raalli oo magac laatee adiga ku maran marinada qalbiga inta dhiigu maray leedahay bal dhegaystayaasha aan maqashiino ee heesta ee furhii kalgacalka iyo codkii cabdihani
dadku waa isfahamkee farxiya jacaylkii dadku waa isfahamkee isfahamkee farxiya jacaylkii farxadaan ku korinaye sodigan fudaydsadaye farxaddaan ku korinaye sodigan fudaysadaye fidma wada ku duubsada ina kala fogeeye fidma wada ku duubsada ina kala fogeeye
E, waxaa jirta hees kaloo aad ka dhawaajisay oo e, e, uu qaado e, fanaanka la yidhaahdo e, khadar raambow runtii labada heesood way isku xigeen oo waxaan u malaynayaa haddaanan galdanayn laba wiid bay kala dambeeyeen marka labada labada heesood labaduba raaligelin bay ahaayeeno heestaa khadar raambow waxaa leedahay farxiye macbuudkaa quruxdii mudnayd maalkaaga dhigay marwo raallilo marwo raallioo magac laatee adiga ku maran marinada qalbiga inta dhiigu maro ha labadoodaba qof qurabay ku saabsan yihiin hal qof bay ku markaa aniga silsilada ii gaara bay ahayd waxa ku xigtay oo kale oo iyana halkaa qisadaa un daba socota suldaan seeraar waxaan gulle kuu qorin orod laguma gaaray hawlan gaawa dabcan heestaas e, jinni ushumi baa laxanka saaray e, waa hees e, aad u macaan ereyada iyo laxanka iyo codka fanaankaba heestaas waxaad ka dhawaajisay in iyada laftirkeeda ay qiso dhabaho adiga kugu dhacday tahay heesta horta siciid nuur gure jinis shumi aad baan u salaamayaa waa ustaadkayga waa mulaxaniistaygii ugu horreeyey ee fanka markaan bilaabayay heestaydii ugu horreeyey saaray ilaa haddana wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa Mhm. aad iyo aad aad iyo aad waa mulaximiinta aan aan heesaha ay laxanka saaraan ee aadka u jeclahay buu ka mid yahay ee jinni ishume runtii isagiyo cabdinaasir macalin caydiid iyo wada noole waa mulaxaniistayaashayda aan ku dhaarto aan aad iyo aad intoodaba halka uga salaamayo aad iyo aad waa wada salaamaynaa marka ha marka heestaa waxaan guule kuu qorin orod laguma gaadhay isagaa laxanka saaray jinishumi weliba heestaa ku darso oo heesaha waxay ka mid ahayd gola kufuulka micnaha ma ahayn heesa inta aad u fadhiisatay aad u soo Maay.
fakertay oo aad soo kala xuratay ereyada e, e, heestaasi e, e, gelaya e, waxay ahayd uun hees markiiba ay kugu soo dhacday aad horey ka soo tuftay waa midaan meedkiiba qadka uu igu jiray wuu isoo wacay runtii anigu waa si kadis igu soo wacay marka isagoo qadka igu jiro oo aniguna xoogay yaro murugeysanahay baa xoogay buu ila hadlayey marka dhibkii Wa- wixii waa baan- kuma qofkaa waan- kula hadlaya oo ku- oo ku soo wacay waa siciid nuur gure jinishumi waa gartay marka isagoo markaa dee caadi ii wareysanaya xagee ka dhacday ii warano unbaa ereyadan baa igu soo dhacay hee wax laga fekeray iyo goloka waa golokafuurba wax laga fekeray maahayn sidiiba isagoo qadka ugu jiraan whatsappka qoraal ahaan ugu qoray sidiibana kugu dhalatay labadeeda unbaa heesta maar marka heestaasi dabcan waxay ka hadlaysaa in gabar aad jeclayd oo aad xiriir lahaydeen oo aad muddo soo wada socoteen oo aad rajaynaysay inaad e, e, guri gashaan nin kale uu kaa guursaday aad iyo aad baan dau salaamaya meel kastay joogto waa marwo waxaan leeyahay guurkiina buuri khayr gurigiina gurinagi marka anyway waxay ahayd haa qiso dhaba bay ahayd saasay ku dhacday heestu oo qiso dhaba bay ahayd haa waayahay bal dhegaystayaasha aan maqashiino heestii e, waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaree ha u culanin gaawaha iyo codkii macaanaa fanaanka suldaan seeraar duhaad gaaridii haweenkeegaygana oo idil inta gabar kuwa nool dumar gebigood hablaa kacay gayankeed ka doortay aan ka doortay godaya abees bay iga sisay garabo gurigiisa joogta
habladiyo ciyaartiyo gogolkula caawaysa gacaltooyadii tahay garale madooba godiya abees bay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gogolkula caawaysa gacaltooyadii tahay garale madooba wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshan weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weli geel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe aw culaaningawa wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshan weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weli geel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe haw culaaningawa
waa hagaaj ee, dabcan heestaasi ee, ee, ee, dhegaheenna ee, maqalkeeda uu kusii dambeeyo ee, waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaree ha u culanin gaawaha waxaa ka dhalatay silsilad jawaabo ah oo jawaabo laga bixinaya heestaasi adigu sidee bay kuu soo gaartay marka ugu horraysa ee, jawaabaha heestaasi laga bixinayo sideed se u aragtay heesta markii aan sameeyey dee anigu isma lahayn silsilad aniga ii gaara bay ahayd oo waa taxan oo xidigaa geeska kasoo bilaabantoo saaw socota laakiin isma lahayn dee filbaad baa kaaga imanayo heesta laftiisa silsilad bay noqon karayno waaba waaba dee beejka kale waxaan leeyahay gaarigii naftayda ima gamo habeenkiiba cashana ma daaye haddii calaf halkaa galay kuguhaadin maayo ducaan kuu gediye waa gartay markuufaysaliya caagagi maran istaagaa tala uu gorfayn karin gudma loo afaystaa bay leedahay waa gartay waa erayo ee, aad ee, ee, ee, laga dareemayo murugada weyn ee ku haysaa runtii haa dee ninka raggaa geesigu markuu gaashaan waayo degi madhan istaago de wuu isdhiibayaa heestiiyo markaa socota ayaa habeen habeenada kamida mulaxaniistahayga haddana ay soo wacay markaasu wuxuu ii soo diray heestiiyo in yar la duubo music ah heestii marka loogu soo jawaabay waa gartay yarka fanaankuna wuu ii sheegay suldaan seeraarna wuu ii sheegay fanaankuna wuu ii sheegay kadib heestii markaan dhegeystay waxaan toos ula xidhiiday markaa inankii heestaa sameeyey oo xoogay ugu yara noqotay shoog waayo waa ninka narrationka bixinaya heesta suldaan seeraar oo qisadayda wuu la socday markaas sidii yarayd uu ugu jawaabaanana aan kama filayn heesta waxaa qaadaysay ee, gabar ee, ee, etoobiyaana heestiisa inan inana abtileeyo etoobiyaana qaadaysa marka heestiisii baa laysoo diray habeenkii la duubay Mhm.
kadib markii laysoo diray isagii baan wacay oo waa u sheegay waxaan ku yiri niyow heestaas anna heestan erayadan iga dhigaysaan ku yiri erayadii sadarkii hore een, laba sadar baan u sheegay waxaan ku yiri markaa heestan niyow inaad joojisaa fiican laakiin haddaad ka fursan weydo tanina way soo baxaysaa markaa silsilad may ahayn anigu uguma talagelin waa gartay adigna runtii- jawaab baad ka bixisay
haa runtii fanaankii mulaxamiistuuna runtii dee may doonayn in laga jawaabo maanu jeclaysan kadib iyagu heestu inay jawaab noqoto maadaama wixii qiso dhaban yihiin dee qof calaacaloo yidhinu waana ku geldiyey sidii gobiya caadkeed ugama banaanayn meel laga jawaabo oo laga soo galo Ee, gabadha ee, ee, etoobiyaanka ah ee heestan ee jawaabta ah qaaday ereyada waxaa ka mida geesigii rageed ee goohay maalmahanow adig iyo garaadka garti noo qarsoonayd gabtay sheekadeennii gesigii rageedow gohay maalmahaanow adigiyo garaadka gartinina qarsoonayd gabta sheekadeeni sheekadeeni ballankiyo guurkeen isgargaarsigeenne adiga ka baxayo oo gabay xilkaage gabay barashadeene anna kuul joogi
khaalid dhoobo heesta uu qaadayo ereyadeeda waxaa ka mida baan filayaa gabayahu degdegaya lama galab carraabo gudcur lama hulaabtee horta gaabi hadalkoo gabyaaga caan baxay ha u tirinin geeraar haddii aadan garanayn wuxuu geesi mudan yahay gole lagama faanee gacalkana ha ceebayn kuma iyo rasaasiyo weli ka jamaadara karka idamaadarin weli gutawuma talin ruxka goyno ka goynba indarkarad yaa jira ama gob colaadee geygo la weeraray gudka qoriga sarto oo halkama dhulkiise goorta cakiirantana karta loola taagi jiray indhargarad yaa jira ama gob colaadeed geygoo la weeraray gudka qoriga sarto oo halkama dhulkiise goorta cakiirantana karta loola taagi jiray adduunka babsiya danta gudla garanay oo iniiba gaartahay how culaanin gaawaha waxaan uga golleeyahay geedaad ku yaal badan adku beerta gacanta adku beerta gacantaadey niman gelin ku hawshoon fidhiisayo goran
waa gartay way sii socotay marka heestii oo halkaa kuma istaagin
ninaanu halkan aada uga salaamayo abwaana oo muskale la dhaho aanu aada saaxiibo unahay ayuunbaa soo jawaabay oo inan shukiiladan la dhaho holan ku nool aan iyadana aada u salaamayo fanaanaada aada u edmacaan marka iyadaa ii soo jawaabtay haddana kadib wuxuu igu yidhi way soo wacay isaguna oo heestii ereyadii buu naqashiinay markaa oo laigu karbaashayo waa gartay marka runtii kolley haddana wayna maqlayaaye wallahi isaga laftigiisa kama fekerino markaasaan ku yidhi ereygaa bal iigu soo celi baan ku yidhi markaasu yidhi saasoo marka marka marka musgale ereyada heesta ay ku luuqaynayso shukriladan waxaa ka mid a ereyadeeda gaangaambiyow joog dhaqan guuna baa yidhi lama jaro galoolkoo sodohdaa gaddaaso guri baan yigleelee waa godob sokeeyee haddii gorodda laysdaro amaad gees u baydhaa gaashaanka tuurtaa maadaama waan anigu tii hore ku cartamay oo aan leeyahay beejka dambe khaalidoobo aan lahaa aan leeyahay gumuc iyo rasaas iyo weli gaajo maadara garhka ciidda maadarin weli guuto uma talin ruux kaa guweyn oo indhagarad ayaa jira ama goob colaadeed geyigoo la weeraray qoriga saarto u halgama dhulkiiso goorta cakirantana garta loola tegi jiray marka waxaad halkaa ka dareemaysaa nin cartamayo dagaalamaya inaan ha marka ama amaad carartaa buu ku leeyahay dagaalka marka fooda laysdaro ha marka fooda la isdaro midna dagaal bilowdaye maad ka fiirsatid isla habeenkaasaan isaga u jawaabay isagoo qadka ku jira abwaanku markuu heestaa ii tirinay waa gartay ha qoraalkii markuu ii sheegay uu beejkii dambe ii tiriyey ayaan annatayda u tiriyey oo mid labadeedu midna ismoogeyn ha uu leeyahay horta gaabso gabar yahay gocashadu ma fiicnee gefku waa xaggaagee masayr baa ku galaye gabar aynigaagoo garashiya aqoon loo geeyadan jeclaa geeyadan jeclaaye gabadh aynigaagoo garashay aqoon loo quruxdana u gaartaa quruxna u gaar tahay gole laygu siiyaan galabtaba haystaa ha marka meesha iyadu leedahay gaashaanka tuurta waxaan leeyahay goonyaha hargeysiyo gaashaaba kula dega gaaridii haweenkaygayga ninka talin jiray goonyaha hargeysiyo gaasha ma kuula dega oo garadle baa lahay garadle baa lahay gesi wabanbaano gaaliyo islaamkaba musanowga gaarsi ama ku tasoo kici ku garabi maaye
ay marka sheekadii muqdishay gaartay oo oo dhinaca xamar marka heestii markay soo baxday run ahaantii anigu siyaasadna eh, horta waxaan ka cudur daaranayaa dadka way ku wareereen maadaama wax dadkii ku cusub yihiin een, dee kolley dadkuna kala fikrad gelinayan qaar basiba u qaataan kadib cabdullaahi xawayaamaana saaxiibkaya ayaa haddana iisoo jawaabay marka waxaa kaa tusaysa silsilada inta ku jirta waa rag saaxiib ah ha ha rag isgaranaya ha marka cadiifad iyo iyo waxa uma ahayn marka heestaas anyway saasay muqdisho isaguna waa ka qabsaday shantaasaan degaa ha heestan madura nairusan iyana halka salaamayo
aad iyo aad aad iyo aad
markii iyadu soo jawaabtay waxaa soo jawaabay een, abwaan isna saaxiibkaya mar raabsigay oo qaaliyan halka salaamayo oo la dhaho farxaan bookax ayaa markaa haddana ii soo jawaabay oo faysal muniir oo isna jigjiga joogaana aada u salaamaysanaan aada u cid macaana aad iyo aad marka iyo hagujayn libaaxyada ha gujayn libaaxyada ha Waa heestaasa gartay.
markaa oo tii toddobaada waa gartay waa gartay dhaqankeena gaaraka gadalanu raane gabadhu nin caashaqay gelinaa kala baxay makarba magowba ilo ged fadhiisto goola laysku siiyaa nimankaasa bixin eraygiisu gibi yahay garta looma dhiibteen ina yahay gurxamaysaa doodu way gu dheerteen xaajadii gu racantiyo taladii go'aanadaad gorfayntahaa ku fiicane canigoon ku gaasirin haguujay libaaxyada
weli way sii socotaa farshe kama qabno de hadda waxaanu maraynaa ama geeli keena ama gabadhina siya umiciyey kuleysina heestaasa sagaalaad aada u socota marka ilaa intee baad doonaysaan inay heestani socoto ma mid iska furan oo iska socoto oo marba ee, ee, jawaab loo tuuro bay noqon doontaa mise waxaa jirta meel aad isleedihiin markay halkaa gaadho ha lagu hakiyo oo halkaa ha lagu joojiyo niyo horta markii ugu horreysayba een, anagu waxaanu doonaynaa inaanay farab kala ka bixino inteeda isku kooban inaan ku ekaysiino ma dhici kartaa marka dadka qaar cabsi bay qabaan oo waxay isleeyihiin amay faraha ka baxdaa oo fanka dadkabuu isku keenaa oo uu isku soo dhoweeyaa haddii ee, intan istaqaano ee aad ka dhawaajisay ee abwaaniinta ay ka gudubto ama ee, sheekadu ay meel xun gaadhaa oo wax laysku tuurtuuraa oo lagu kala fogaadaa Een, runtii een, anagu dadkayda waa jecelahay habeen iyo maalin iyagaanu taagannahay kolley heesuhuna waxa weeye waa telefoonka dee dadku ay isku wacaan waa gar marka annagu waxaan mar walba waxaan ku dadaalaynaa bulshadeedu inaynu u gudbino wax wax taraya ama wax u qabanaya inaguna dee annaguna ugumaana horreyn oo waayo waxaan soo noolaynaynaa runtii hadda waxaa kutusaysaa shantii soomaaliyeed baa isku wada jawaabaysa silsilada ku wada jirtaa inta badan aniga shaksi ahaan waxaan kasoo jeedaa somaliland ragga i garaacaya ee ugu badan ee igu daran galkaalada waa ragga somaliland kasoo jeeda aniga mucaarabkii waa ragga ii hiilinayaana waa waa soomaalidii dhinacii kale marka u malayn maayo tii guba way ka duwantoo guba qabiil baa la iskula jiray laakiin tan wiilal iyo gabdhaha laga kala sar waa lab iyo dhadig dagaal ka dhexeeya waa lab iyo dhidig marka wax cadiifada ma jirto wax qabiila ma jirto waana banaankay naga tahay aad iyo aad Dalagyada marka dadkana sahan aad halkeebaad kusoo bandhigtaan ee la isku jawaabayo ee halkeebaad kusoo gudbisaan runtii ninaan halkan uga salaamayo isaga la-aantii aanay socoteen cabdi askar Een, cabdi askar een, tuut bay ka socotaa ninkaasaa gacanta silsiladeeda ku haya mediana waa ka hadalo nin silsilada inta aanu soo gelin annagana ma qusaysaanu nihi Mhm, wixii Marka bannaanka ka yimaada ha wixii banaanka heeso badan ilaa lix heesood baa jiro heestana oo banaanka jooga iyo qaar codod sida lanoo soo diray runtii aan aada dadkii uga mahadcelinaya marka inta banaanka ka baxday silsilada ma qusayso kullay qaar baa noola xun galgalay marka annagana ma qusayso waana ka cudur daaranaya silsiladana kama mid ahaa laakiin ninkaasaa baadiyeyaa ninkaasi heesaan soo gudbinay waa heesaan silsilada ka midnayd ka aan ka mid aan ahayn guddi bayna leedahay abwaaniin bay leedahay marka wax youtube-ka la iska soo gelinayana ma aha waa wax laga fariistay oo la gorfeeyey oo dee guurtii ay ku kulantay cabdiqani sujuw aad baan eh, kaaga mahad celinayaa eh, sidan eh, qiimaha leh aad barnaamijkan eh, igala qayb qaadatay Eh, dabcanna in badan waa isku soo laablaaban doonaa hadba wixii cusub ee kugu soo kordha dhegaystayaashana waan gaarsiin doonaa aad baad u mahadsan tahay aada iyo aad baan kaaga qaaday sida sharafta le ay isoo raadiseen aananagikaakale aad iyo aad baan idin salaamaya waana dee idinkamana maarana aad iyo Marka aad aad baan idin salaamaya aad iyo aad cabdiqani aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii cawayskana waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jacfar kukaay oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay barnaamijka caweyska washington dhegaystayaal halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a ballan markaana saaxiibkay dhuur bukhaari oo stuudiyaha igula sugan ka codsada inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa nuur mahadsanid jaamac ciidamada marineska maraykanka ayaa xoojinaya dhaqdhaqaaqooda badda atlantikada si ay uga jawaabaan joogitaanka ciidanka ruushka ee badweyntaasi atlantika pentagonka ayaa jimcihii sheegay in qeyb kale oo labaad oo ka tirsan ciidamada badda ay ku xoojinayaan ciidankii horey uga joogay xeebaha waqooyi ee badweynta atlantika ciidamadan ayaa la kala diray toddoba sannadood ka hor si loo yareeyo kharashka ku baxa militariga sida ay sheegtay waaxda difaaca maraykanka ciidankan ayaa la geyn doonaa saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin magaalo xeebeedka north folk ee gobolka virginia Mada- maraykanka ayaa horaantii sanadkan ku dhawaaqay istaraatiijiyad militari oo ku wajahan dalalka shiinaha iyo ruushka waxay ahayd calaamadii ugu horeysay oo muujinaysa in maraykanka uu ugu soo jeestay quwadaha waaweyn ee la tartamaya kadib shan iyo toban sannadood oo uu ku mashquulsanaa la dagaalanka kooxaha argagixisada dadka reer afghanistan ee gaadhay inay codayn karaan ayaa bilaabay in ay isu diiwaan geliyaan doorashooyinka baarlamaaniga iyo kuwa gobolada ee lagu wado inay dhowaan ka dhacaan dhammaan dalka afghanistan siyaasiyiinta ayaa iyaguna xoojiyey ololahooda doorashada halka qaarkoodna ay samaysanayaan isbahaysiyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee afghanistan genaraal cabdulrashiid dostum oo ah siyaasi caan ah kana soo jeeda qowmiyadda usbeega ee degta afghanistan ayaa kasoo muuqday isbahaysiga mucaaradka ninkan ayaa taageersanaa madaxweynaha hadda talada haya maxamed ashraf qaani intii uu socday ololihii doorashada lagu murmay ee dalkaasi ka dhacday sanadkii labada kun afar iyo tobankii jenaraal dostum ayaa hadda magangelyo siyaasadeed ku jooga dalka turkiga isaga iyo koox siyaasiyiin ah oo uu ku jiro siyaasiga saameynta leh ata maxamed nuur ayaa shalay magaalada ankara ku yeeshay shir ay ku muujiyeen awoodooda siyaasadeed iyo diyaargarowgooda doorashada dalkaasi afghanistan doorashada dalka afghanistan ee baarlamaaniga iyo tan gobolada ayaa lagu wadaa in ay dhacdo bisha oktoobar ee sanadkan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari dhegaystayaal haatanna bal aan bashiir abiikar cabdulaahi ka codsado inuu inoo soo xulo xubintii heesaha
gacantaydu meel sare mir gargaara haytarin aniga nimca jaamaca codkeedii macaanaa dhegaystayaal waxa ay gebagaba u tahay idaacadda iyada fiidnimo tan iyo kulantideena dambena waa dhammaan bahda v o a oo idinleh ismaqal dambe oo xiise leh
aaaa